bismillaah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sagaal iyo kontonaada tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar diriir
fadliga iyo nicmada ugu weyn taasoo inoogu mana sheeg waxii keliya oo uu soo dujiyey ma aha laakiin rusulna waa soo diray doorka ay qaadanayaan iyo dadka halka ay ku jiraanna ilaahay waa tilmaamay iyadoo ah inay dadka waxu bayaamiyaan diinta la soo dejiyey sida loo fasirayo sida loo fahmayo intabaa la xusay oo kusoo tilmaamay aayadda hore in laga qaadanayo rususha waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun marka ilaahay kolkuu rususha soo diray bilbayinaati wazubur waxigaana uu ku soo diray
sidaana dadkii lagu iftiimiyey waajibka la dadka la gudbani inuu yahay walacallahum yatafakkaruun min allaahi alrisaala wacala arasuuli albalaaq wacalayna atasliim afa amina buu ilahay yidhi haddaba ma waxay ka aamin noqdeen aladiina makaruu sayi-aat kuwa xumaanta maluugay ee isku soo hagaajiye shirqoolay waa gaaladae an yaksifa allaahu bihim alard inuu ilaahay dhulka la jaro miyay ka aamin noqdeen miyay ka aamin noqonin aw ya'tiyahum alcadaab ama inuu cadaabka ilaahay kaga yimaado min xaysu laa yashcuruun meelaanay filayn inuu cadaabku kaga yimaado meelaanay u fadhiyin oo aanay filaynin taayay ka aamin noqonin aw amase yaakudahum cadaabka ilaahay uu qabto fii taqallubihim iyagoo ku sugan islabarogooda oo macnaha gadgadiskooda ay adduunyada kolba dhan u gadiyayaan ay kolba dhan u gooshayaan ay cir iyo dhul u baxayaan ay bad quusayaan taqallub tijaaradeeda iyo horumarkeeda iyo waxay ku howlan yihiin uun inay wax isku agaasimaan famaa hum bimucjiziina may ahaanin kuwo ilaahay daalinaya ama ka fakan kara aw amase mar saddexaad miyay ka aamin noqdeen aw ya'khudahum inuu qabto calaa takhawuf iyaga oo ku sugan cabsi oo dareensan in la qaban doono saddexdaa xaala mid uun ayuunbuu ilaahay ku qaban doonaa iyay aamin noqonin fa inna rabbakum ilaahaynu dadaw la ra'uufu raxiim ka dembiga dhaafo wey ka naxariistiisu ay badan tahay wey ra'uuf waa naxariistiisu mid ay ballaaran tahay oo aanay kala go-aynin waxaa markaa laga fahmay aayaadku ay noo caddeeyeen marlayba qofka ilaahay ka durkay guuldara inay huranta ama isagoo ogbay ku dhici ama isagoo aan iska filayn ama waa loo qadini ama waa loo dibdhigi laakiin waxaad aayadda ka qaadato go-aana addoonku kol hadduu ilaahay ka durko ilaahayna inuu ku maqan yahay ina rabbaka labilmirshaad kol hadduu ilaahay iyo awliyadiisa iyo rusushiisa iyo xaqa ka dhammaan waayo man caadaa lii waliyan faqad baarazanii bilxarb ilaahay baa xadiisalqudsigaa waxa uu ku leeyahay qofka awliyadayda iyo mu'miniinta la colaatamay dagaal buu igu soo baxay awalam yarow baa ilahay uhi haddaba haddaad soo aragtay qaar ilaahay sidaa ula colooday oo makri iyo xumaan ka dhammaan waayey bal makhluuqa ilaaha fara makhluuqa ilaahay oo abuuree faraha badan mowqifka ay taagan yihiin eeg iyo siday addoonnimada dhabtaa u ogol yihiin awalam yarow baa ilahay uhi miyaanay eegayn aanay arkayn ama se ogeyn ilaa maa khalaqa allaahu min shayin waxa uu ilaahay abuuray uuna shay ah wuxuu ilaahay abuuray ee shay ah macnaha waxay tilmaamaysaa makhluuqaadka aadka u faraha badan tankiirkaasi takfiir ayuu tusinayaa inta waxun jira inta makhluuqun jira kaasoo yatafaya uu leexleexanayo dilaaluhu harhkiisu hadharhkiisu cani ilyamiini waashamaa'i midigyaalka iyo bidixda hadhku midig iyo bidix midunbuu ka wareegi harkiisu inuu wareegaya inta shay jira weeye ee har un leh sujadan lilaah iyagoo ilaahay u sujuudsan alla waxaasoo shay ilaahay bay u sujuudsan yihin wahum daakhiruun iyagoo ilaahay addoomma u ah oo u dullaysan oo u tawaaducaya isu dhuldhigaya oo wax santaagaya iyo wax kibraya toona aanay lahayn xayawaanka badda ku jira iyo kuwa berriga inta midciyaya iyo inta cod kale leh intaasoo dhami waxa ay ku jiraan ilaahay tasbiixdiisa saynu ku arkayna aayaadka dambe waxay ku jiraan sujuud ilaahay mid kastoo ficil samaynaya sujuuddaasi mid xaqiiqo ah weeye innagun baan fahmaynin sida tasbiixda iyo mahadnaq oo kale ah laakiin waa mid xaqiiqa ah walilaahi yasjudu baa ilahay uri rabbi waxa u sujuudaya maa fi samaawaati wamaa fi lard eriyo dhulba waxa ku sugan min daabbatin oo ah waxalla waxaa dhulka dul tukubaya waalmalaa'ikatuna way u sujuudayaan ilaahay wahum laa yastakbiruun iyagoo aan iswaaweyneynin iyagoo aan isweyneynin iyagoo hadda uguba sharaf badan oo khalqiga ilaahay ugu mudan ayaa wax kibir laydhaa agtoona aada u olin waayo ilaahay agtiisa waxa addoonku uu ku mudnaado ama uu ammaan ku yeesho ayaa ah tawaaduca iyo addoonnimada uu ogolyahay iyo isagoo ilaahay agtiisa isgareeya laakiin maaha kibirka marka intaynu tusaale ka qaadan lahayn ku leexday ama kibraya ciddaynu tusaalaha ka qaadanaynaynu ku dayanaynaa waa khalqigaa ilaha uu tilmaamaya faraha badan ee mid wax garanaya mid aan garanayn iyo malaa'ig bale yakhaafuuna rabbahum ilaahooday ka cabsanayaan malaa'igtu oo marnaba kama aamin noqdaan sida ilmo bani aadam uga aamin noqdeen min fawqihim iyadoo ilaahooda uu ka sarreeyay wayafcaluuna waxa ay samaynayaan maa yu'manuun waxa la faro mar walba heegan bay u yihiin alla wuxuu faro fulintiisa laa yacsuuna allaha maa amarahum ويفعلون ما يؤمرون إلهي وحبكم الديدان وحو الديدي يوحو أمريضا وقال الله رب وحو لسبب بني آدم الله الضياء يا مخلوق بل لا تتخذوا إلهين لبا إله السماء السنين اثنين لبا اثنين إلهين وإرى الله استعمال لبا اثنين لسير يا وحونا يتلبا ويسارهن كان يصالح مدو الليل laba ilaah ma jiraan laba ilaaha samaysanina oo labaha sii samaysanina innamaa huwa ilaahun waaxid ilaaha keliya ilaahnimo xaqule waa allah waa mid keliya fa iyaaya farhabuun ilaahay anigoo qura iga cabsada buur marka siduu rabbi uga soo warramaya ilaahnimada ayaa dabeedna si toosa uu inoola hadlaa wuxuu ihi fa iyaaya farhabuun aniga un iga cabsada cabsi ilaahay baale وله إلهي وحا أسقناذي ما في السماوات والأرض لهانشاه سموين كي يدلك يوحا كسقنبا وله وحا رب أسقناذي الدين عبادته واصبا أي خالصا يضع صافية عبادة صافية عبادة نية سمانية ضعتي معي كلها هنت إخلاص كمعني ساكا صف صومالي برك الله وعبادة نية سمانية ضاعتني له وله الدين واصبا ألا لله الدين الخالص مرك إلهي إلهي ضد بدني وعابدا لكن تأقبلوا يسقوا إسكالي وعبادة نظيفة صافية وله الدين إلهي عبادة الله واصبا أي دائما نوالق معني يضو أن لقوا وريتشنين حل وريتشن ملا إلهي عبادة ديس sida lahaanshaha uu kala wareego banaadamkee looga dhaxlay madaxtinada la isaga dhaxlay milkiga la isaga dhaxlo ilaahay isaga kama wareegto daa'iman weligeed afa kayra allahi tattaquun ma cid aan ilaahay ahayn baa ka cabsanaysaan baa ilahaw mar haddaanay waxba haynba wamaa bikum baa ilahaw markaad aayaadka akhrido waa usuusha iyo adilada tawxiidka hadduu nicmo ilaahay kuu tilmaamayo hadduu makhluuq kuu tilmaamayo shay walaba shay kasta oo masnuuciiba wuxuu ku siinayaa uun aslu masalaha ay ku wareegayaan aayaadku oo ah إثبات وحدانية الله تعالى وما بكم با إلهي وحا الله وحا إذن كسغنا من نعمة برواقئية هدنتي نماه فمن الله إلهي بكي إلهي بكي هذا حتى حقو كي هذا وقال بيت كان لك سؤال وفيا مسبرك لا مستر كالنعمة هو إلهي هتاب عد مرتيس يا هتاب عد بريس يا هتاب عد كبسيس انت بو إلهي حقيس فمن الله نعم ثم إذا مسكم الضر با إلهي هتيد باتها إذن كل عضو فإليه تجارون فإليه حقي سأقرى تجارون أو قيلين أو عبانيت هل كقعمها أو تاكتان أو قيلدان وإلهي حقي يا الله يا الله وحالته مركي أبكاتي ربتوي ثم إذا كشف ضر عنكم مركو لباطة إذن كدل قاضا نف إيا مال إيا وضا متك السلاح إذن كسوق هذا إذا وحمر صورنا يسوى صبح يسوى فريق منكم إيضا كوح إذن كمره بربهم يشركون إله ولا يوح أشرك يلانا يوح كلا العابدين مركبا وكوا قار كلا مال باسو كعي الشيطان كل نعك لا ولا الشراق ضي waa guuldarada haysata insaanka waxaan isdaboolaynoo midhabda ku socdaa haddii qofka mathal uu qof wax siiyo caadiyan waxa dadku ay eegaan waxa weeye ciddaa wax siisay ama taageertay inuu yidhaahdo waad mahadsantahay waxyaabaha soomaalida lagaga calan calay ka mid tahay cidda wax u tarta inay ka dhaqaajiyaan oo aanay aqoonin ereyada caalamku isticmaalo thank you iyo shukran iyo waxyaabaha had iyo jeer gaal iyo islaamba la isku mahadiyo qof haddaad xitaa tilmaanto tidhaa waddada waa xagee waa halkaa shukran buu kuleeyahy waad mahadsantahay laakiin inaga afkunbuu sii buraa qofku u dhaqaajiyaa marka waxaa la yidhaha soomaalidu waa dad qallafsanoo waad mahadsan tahayda ma yaqaanaan walow aada gaari ku qaadid walow aada lacag siisidee maa baaluk ilaahay maxaad u maraysay tabaaraka wa tacaala ilaahay intaasoo barwaaqo ah iyo intaas isugu keen qoofalay intaasoo balaayo ah uu tilmaamayo inaga difaacay kawaad mahadsan tahay iyo shukran toona odhan waaye maxaad ula yaabi weyday intaad miskiin yaroo wix ilaahay u dhiibay kuusii dhiibaya aada markaa taa kula yaabayso liyakfuruu buu ilaahay si ay uga gaaloobaan bimaa aataynaahum wixii aanu siinay nicmo ahaa fatamattacuu raaxaysta fasawfa taclamuun hadhowba idin garan doontaan baa ilahay uli iska raaxaysta oo dhexda baasha wayajcaluuna lilaah wayajcaluuna waxay yeelayaan limaa laa yaclamuuna wax aanay wuxuu yahayba garanayn iyo waxtarkiisa iyo xaqiiqadiisa nasiiban qayb bay ka siiyeen mimaa rasaqnaahum wixii aanu siinay barwaaqadaanu siinay buu ilaahay yidhi iyo nicmadii ilaahay iyo wuxuu rabbi ugu deeqay ee isagu uu iska lahaay oo abuuray ayaa sanamyaal iyo makhluuq kaloo ilaahyaal ay ku sheegeen ayay yidhaahdeen haadaa lilaahi bizacmihim wa haadaa lishurakaaina intaana ilaahay baala intaana kuwa kale la caabuda bay yidhahdeen taasay u kala saareen tallaahi buu ilahay yidhi waan isku dhaartee latusalunna camaa kuntum taftaruun waa laydin su-aali doonaa waxa abuuranaysaan camaa kuntum taftaruuna waa been abuurad xaqiiqo jirta maaha been abuuradkan su-aal baa ka dambaynaysa waa la isku haysta waa qabaaixdii iyo foolxumooyinkii ay lahaayeen dadka aan iimaan lahayn ceedaha kasoo fulee layaabka badan weeye ayaa ilaahay ciddii caqli leh uu ku baraarujinayaa intay ilaahay mahadiyaan iska daayo meel kale ay ula kaceen wixii ay ku mahadin lahaayeen bay cid kale siiyeen wayajcaluuna lilaahi albanaat ilaahay waxay u sugeen hablo oo yidhaahdeen malaa'igtu iyo jinka kuwooda ladana tujaarta ah iyo kuwaasay yidhaahdeen waa hablo iyo dumar ilaahay subxaana ilaahay tansiihan lah isagaa ka hufan waxay sheegeen waa jumlo dhex taalla xaggii hore iyo xaggii dambe walahum maa yashtahuun iyaguna waxay leeyihiin waxay jeclaysteen waxay isugu cadfanta wayajcaluuna lilaahi albanaat ilaahay hablay u sugeenoo walahum maa yashtahuun iyaguna waxay jecel yihiin oo inamada ah ayay samaysteen ka jawaabo subxaanahu dheh marka intaan laba gaadhin walahum maa yashtahuun waa inaad la degdegtaa subxaanahu ilaahay isagaa tabaaraka wa tacaala waxay sheegeen ka duruqsan alakum aldakaru walahu lunthaa tilka idan qismatun diiza fii suurati najm ilaahayna madha diguu le idinkuna labkaa leedihiin miyaa taasi waa qayb hadday xataa isku da shirkiga laftiisiibay kusii jawr sameeyeen shirkigoo iyo gaalnimadoo jawr ahayd ayay markaa jawr kalena kusii dhex dareen tilka idan qismatun diiza waa qayb gardarre iyo dulmiya balladiga ilaahay u sugeen halkay ka taagan yihiine alla wuxuu ihi waidaa bushira axaduhum bilunthaa inan dhadi kolka loogu bushaareeyo mid iyaga ka mid a oo la yidhaha hebelow inan baa ku dhalatay erayga eeg bushira baa lagu yidhi maxaa la isugu bushaareeyaa ma wixii xun mise wixii san ma wixii sana wanaagsan dee waa wax wanaagsan oo hayo iyo cadiyo ilaahay iyo awlaad soo korodhay marka waa shay mudan oo ku habboon in la isugu bushaareeyo waa loo warramay looma odhan waa lagaga nixiyey lama odhan laakiin waa wixii lagu bushaaraysan laha inan baa ku dhalato islaantii alla waa kala nabad keenay iyana way caafimaad qabtaa inanina way soo korodhay kolkii la yidhi toliyo xididba uu ku yeelan lahaa ayaa dabeetana dalla wuxuu noqday wejhuhu kii loo bushaareeyay wejigiisii muswaddan mid madoobaaday ariga markuu hulumbuu hayo gangan madow baa ka kaca oo uu silanaadaa muswaddan markaa waa kaa wejigiisii yeeshay jir madow wa huwa kadiimun isaga oo isku celinayo isciilkaambi'aya waxaa ku helan awgiyo calaa iyo tawaara muuqaalkiisa ilaahay uuna siinayaa cajiibka yatawaaraa wuxuu iska qarinayaa min alqawmi qoladii ay saaxiibada ahaayeen ay wada kaftami jireen min suu'i maa bushira bihi waxaa loogu bushaareeyey xumaantiisa alla waanay ku arkin kuwaa kaftami jirteen ayumsikuhu wuxuu ka fikirayaa ayumsikuhu ma waxa uu miyuu iska haystaa calaa huunin maca huun isagoo iskaga dulaysan oo iskaga ceebaysan am yadusuhu fi turaab mise talow ciidu daqsiiyaa oo ku libdhiyaa alaa hooyaay buu laha yidhi saa'a maa yaxkumuun waxay jaahiliyadu xukumaysa ayaa xumaaday aljaahiliya xukunkeedu waa kaa saasaa ilaahay uu tilmaamay dhadigaa ilaahay u sugan halkaasaabay ka taagan yihiin oo hablaha ay dhaleena marka islaamku waxau inoo tilmaamayaa jaahiliyada waxaa la idhaahdaa halka ay la martay dumarka waa jaahiliyada iminka dumarku baadi doonayaanay u ordaan iyagoo islaam wax ka sheegaya markaad u noqoto qabla alislaam xadaaradihii jiray mid waliba halka ay dumarka ka taagnayd iyo siday u geli jirtay wax laga warwaro wey waktigaa waxaa jiray nimankan yoonaanka la odhan jiray greeg gabadha way iibsan jireen waxaanay ka xaaraantinimayn jireen waxa dad uu ku horumari kara sida waxbarashada iyo wixii la mid a nimanka iyagana romanka oo xadaaradii labaad ee jirtay bay ahayd ama reer ruom cadadoodu iyagana waxay ahayd ninku gabadha in laga warsugo haddii inan ay dhasho isagaa qaadi hadday inan dhashona sanamkii xaggaasaa loo kaxayn doonaa nimankii hindida la odhan jiray iyagana caadadoodu waxay ahayd in gabadha marka ninkeedu u dhinta ay dilaan waxay odhan jireen xaggay kusoo hadhaysa meeshii moofadun dee hala wada geliyey meel istaagta ma haysatee hadda dhaqankaasi weli ma sulinaya iminka laftigeeda marka gabadho ay carmal noqoto suuq ma leh cidiba guursan mayso waanaad maqlaysa haddadan laftigeeda labada kun iyo saddexda in idaacad u sheegayeen in gobollo dhammi waa la kala iibsanayaa ninanta mabay badnayn boqol dollar iyabay ku sheegayeen suuqa wanaagsan markaa ku baxaysa yuhuuddu iyaguna waxa ay arkayeen gabadhu inay la mid tahay un qofka shaqaalaha ama addoonka iyagoo ka duulayay inay nacdalanto malcuumadeed maadaam laba sababood bay u nacdalantay bay idhaahdeenoo aadam bay ka aadam iyo xaawo waatay jannada sababteedaa lagaga soo saaray bay yidhahdeen xaawo aadam jannada waa halkan malaa qisadan soomaalidu ay sheegtay yidhaahdaan meel bay isdul dul joojisoo dabeedna sawirkeeda ayay ka tustay halkaa waxa labaadoo ay leeyihiin waa xadhigga shaydaanka xadhigga uu shaydaanku soo maro weeyaan saliibiyiintuna la aragti bay ahaayeen iyagoo weliba saliibiyiintu ka murmi jiray waa niman kristanka ah talow ruux miyay leedahay mise waa jir uun markaa qaarkood waxay odhan jireen mae ruux ma laha ee waa jir uun marka laga reebo maryama maryama oo ciise hooyadii ahayd sidaa daraaddeed ayaa qayb ka mid ihina ay arkayeenba gabadhu inaanay waxba milkii karayn wakti fogna mabay haynba britaaniyadan inoo faantee dadka inagu soo baxaysa ingiriiska laba boqol oo sannadood ka hor baa la tilmaamaa in maxkamadahooda ama garsoorku waxyaabaha uu ku tilmaamayay qofku ina uu ku waayi karo milkiyadda lahaanshaha ama waa inuu yar yahay ama waa inuu waalan yahay ama waa inuu dhadig yahay odhan jireen hadduu intaa mid uun yahay milkiyaddii milkiyad ma leh waa loo haynayaa waa malaha nuscad iyo simbirraxa ka timi xaggooda halkan ay soomaalidu yidhahdaan gabadha waxeeda yaala unbay ka odhanayaan haddii la dakro dakarkeeda ama magteeda ma waxa le qoladooda waxa le kuway ka dhalatay mise kuwa qaba iyadiiba lama xusayo oo iyadu miaanay noolayn oo aanay yeelan karaynin la isweydiin maayo cumuuman carabna halka ay ka taagnay qur-aanka kariimkaabaa ka warramay waxaynu ku gaabinaynaa xaq dumar uu leeyahay ama dhadig uu leeyahay horaysiyo dambaysaba ilaahay baa qur-aankiisa ku siiyey لكن يناسب مضاد إن لقى سود البول الله وحده تبارك وتعالى للذين كوي وحا أصغنا بي آه انت إنان دافن هلكا بشارة وحا وقفلان قفك إلها وكو أرساقي هبلو آه لبا حديث صحيحة حديث ويبضانت أيين وكسو قالان لهين ونبي حسي عليه الصلاة والسلام أمضى الصحيح مسلم بيك السقين إلى عائشة ورينيس يبقوا الله عليه الصلاة والسلام ما نبتليان بشيء من هؤلاء البنات فأحسن إليهن كن له, كن له سترا من النار قفك إلهي وهب لصية لغو امتحانه وامتحانه وقار بدن ويكبر يعني إحسان كوده أصلا مفلب النبي قد أصلا مفلقنا وحبريد دوده إيه أدبتوده إيه تربيين توده إيه كورين توده naarta ayaa ilaahay oo xijaab uga dhigaa macnaa waa u shafaaco qaadayaanoo sababtooda ayaa ilaahay kaga xijaabay xadiidka kale anas warinayaana waxa uu leeyahay man caala calaa jaariyatayni xataa tabluqaa kuntu ana wa huwa taasuu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam qofka jaariyatayni laba hablood masruufa laba u dhalay walaalan yihiin dabcan uu isagu kafaalo qaadan kuwa xadiiska hore banaad buu sheegay laakiin xadiiskani wuxuu tilmaamayaa laba hablood qofka koriya weliba korin unbuu sheegay masruufa aniga iyo isagu sidaasaan isku nahay buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam labada farood intuu taagay jannada ayuunbuu igu wehelinayaa wey marka halkaasay ka soo dhawaatee ha loo gucleeyo walow yuaakhid allahu baa ilaahay wi liladiina liladiina kuwiba liladiina laa yu'minuuna bilaakhira kuwa aan aakhira rumaysnayn waxaa u sugnaaday mathalu sawi tilmaanta xun walilaahi almathalu laclaa ilaahayna tilmaanta iyo sifada wanaagsan buu leeyay wa huwa alcasiizu alxakiim kii awood iyo xikmad ba ilahay iskala wey tabaaraka wa tacaala qofka aan iimaan lahayn haddii tilmaanun la bixinayo waxuun la sheegayo kaasaa balaayo oo dhammi ku ururtay mawqifkiisa aragtidiisa fikirkiisa isaga kaasay ku ururtay sifo kastoo wanaagsanna ilaahay baa leh marka ciddii wax kastoo wanaagsan doonaysa ilaahay ha ka martibo walow yu'aakhidu allaahu nnaasa bidulmihim hadduu ilaahay ku qaban lahaa dadka gardarraday sameeyaan maa taraka calayha dhulka guudkiisa kagama tageen min daabbatin wax dultukubada wax dultukubada kagama tageen waa haddii laga abaalmarinayo oo ka wax sameeyey iyo ka aan samayninba marka la eego gafka ay dadku geysanayaan iyo gaalnimada waa la xaaqi lahaa uun cawdaa loo laabi lahaa walaakin yuakhiruhum ilaa ajalin musama ilaahay se waa dibdhigayaa ilaa muddo magacaadan buu dibdhigayaa marka lilmacaasi aathaar fi xayaati alfard wa fi xayaati almujtamac wa fi alard wa fi lhawaa wa fi lbixaar macsiyadu dee raad bay ku leedahay bulshada iyo qofka iyo qoyska iyo dhulka iyo meel walba raad bay ku leedahay waxalla wixii ceeb iyo balaayo soo daahirana dulmi ilaahay maaha se aayaddu ay tilmaamayso waa raadkii macsiyada فإذا جاء أجلهم واختقود مركو يماد لا يستأخرون بدب مريا ساعة واختيار ولا يستقدمون كما نهر لا يستأخرون ساعة ساعة كما دب مريا ولا يستقدمون كما نهر مريا كما نهر مري كران واختبوا لها عينيا هر مري يدب دعسونا مجر ويجعلون لله رب وحوي إلى الماء يكرهون وحي نعيان وحي نعيان ودد قاسوا كاملة وتصف ألسنتهم عن ربدود وحي تلماميس الكذب بين أن لهم الحسنى بي تلماميس عن ربدود إن إليهين شنو يوناك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وهر آخر هذا الشيء يسوي ملايين ما يبولين إن يشرتكي قالتها إلا مرمي صالحة هاتي شرتنا هل كان وحكا ونأكسن بانوغو تجي دونار باق اسقن عند إبليس كوسيوي وحا إليه أن لهم الحسنى جنين هليان لا جرم أبو لهيل وحبابا أن لهم النار إني نار ليني متيستين وأنهم مفرطون واكو واحد قد باحد قدب كاسين نار تكون متيستين تالله أبو لهيل وانس كل عرتين لقد رسلنا وندرنا إلى أمم من قبلك ومرأة ديك كاهر ريان نبي محمد أيان الرسول درني فزين لهم الشيطان شيطان كوحو أقرحي أعمالهم عمل ذو قرحي فهو وليهم اليوم ما أنت إستقع قعلوا شيطان كأي حكتوا ما أنت ولهم عذاب أليم عذاب كلون لوي لي مركا دي عذاب كالقلا ولاية ما ترتيه هل كاسم بيودقليا مركا قفنا وحو دورنا يا إلهي ولايديس يا إنو ولي النقضي يا الضوء صالح ونأكسنا كتلقى قفنا الشيطان كو دورت laakiin qofna ma weli la-aanaya wey qof cidle iska taagani ma jira ka ilaahay diidaa addoon unbu shaytaan u yahay wamaa anzalnaa calayka alkitaaba qur-aanka kugumanaan soo dejinin ilaa litubayina lahum inaad u caddayso dadka ayaanu kugu soo dejinnay alladii kii ikhtalafuu fiih ay isku khilaafeen wahudan buu qur-aanku yahay waraxmatan naxariis buu u yahay liqowmin yu'minuun dad alla rumaynayo qur-aanka waxaa loo soo dejiyey inuu dadka kala xukumo looma soo dejinin keliya in la akhriyo un in la bartown in la barakaystown la inaha waa loo intifaacsanaya oo waa loo keenay intaa in la barakaysto la akhriyo lagu cibaadaysto laakiin ilaahay waxa uu leeyahay ilaa litubayina lahum alladii ikhtalafuu fiih wixii ay isku khilaafaanba si aada ugu cadayso isagaa u cadaynaya waa kii xaakimka ay kala saari lah halkay xeerarka u laabanayaan halkay dimuqraadiyadda baadi ku baadi doonayaan iyo nidaamka jaahiliyada kii kala saari lahaa waa kan sideedabana marka diinta ilaahay loo noqdo dadkuna waxyiga xaggiisa wixii ay ku murmaan ay ula kacaan waxa ay leedahay samaaxaddu shay la yidha shareecaddu waxay leedahay shay la yidhaha assamaaxa nicmo ilaahay bay wadataa iyo barako dadka tawfiiqdooda iyo iimaansigoodu wuu bataayo way isku soo dhawaadaan kol hadday diinta xaggeeda isula kacaan taa kale marka la isula kacay iyo nidaamka jaahiliyaddana waxay leedahay balaayo iyo kakanaan kale ayay leedahay iyo dadku tuhmaadda iyo shukuugtu in ay ku abuurantay la macsiya ku jiraane markaasaa dabeetana murankooda iyo khilaafkoodu meeluu ku afjarmaba aanu lahayn ee waxa soconaya wuu yidhi baa la yidhi baan idhi qiila waqaaladii oo lasii celceliyo qiila waqaala marka la celceliyo waxaasoo midhan bay noqota alla waxa uu tabaaraka wa tacaala wallahu anzala min as-samaa'i ma'an haddaba markuu ilaahay aayaadkiisii ku soo tusay iyo adiladii tawxiidkiisa cadaynaysa waxa lagu muujinayaa haddana bal nicmooyinka nicmooyinka ilaa lixdameeyo ama dhowr iyo konton nicmo ayaynu qaarna qaybtii hore kusoo marnay qaarna halkan ilaahay inoogu tirinaya intaasoo nicmo ilahay isagaa inagu galabay intabana mahadnaq bay mudan yihin والله أنزل من السماء ماء إلهي حق كروح كسود تشيبية فأحيا به الأرض بعد موتها dhulkii buu ku nooleeyay intay geeriyootay kadib dhulku sidii u geeriyoodo oo aniga arko dee abaar baynu ka soo baxnay ma dhulkii wal adigu waxaad martaa kaliishii aad martay guga bartankiisa sidii u nooliyey ina fii daalika kaa waxaa ugu sugan laayatan calaama liqawmin yasmacuun dad maqlayoo dhaga qaba ku daman lama sheegin laakiin ka dhaguhu u furan yihiin waxaa halkaa ugu sugan aayad macnaha tilmaantu ilaahay siiyey intuu qaatuu maqlo ayuu eegid bilaabaya wa ina lakum laydin tilmaanya waxaa idinku sugan fil ancaami nicmoolayda aa haysataan geel ari lo lacibratan baa idinku sugan cashar wax lagu qaata iyo deri ayaa idinku sugan waa nicmoolayda shay mar walba aynu intifaacsanayna caanaheedani oo cid waliba isticmaali karta weeye dee caanahan aayaddu ay tilmaamaysaa bani aadamkiina waa leeyahay oo waa kaynu naaskii hooyadan ka jaqayn nusqiikum waxaanu idinka waraabinaynaa adaa ilaha uhi mimaa fii butuunihi waxaa calooshiisa ku jira un min bayni farsin wa damin dhiig uus iyo dhiig dhexdood farsiga waa uuska damkuna waa dhiig uus iyo dhexdood baa waxaanu idinka waraabinaynaa labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin labanan caalo khaalisan miid ah saa'iqan hunguri maru leh lishaaribiina kuwa cabbaya caano wanaagsan oo aada iyo aada u macaan oo dadku marka ay cabbayaan saafi u ah saasaa ilahay u tilmaamay tabaaraka wa tacaala markaa nasku si gaara u xariiqay uu tilmaamaya min bayni fartin wa damin dhiig iyo uus mid walba sankunbaa laga qabsadaa xaggiisa looba kaco wixii uu cunay neefkani iyo hawadii uu qaadanayay iyo sida ay u kala baxeen un eeg qayb afka ka soo noqotay oo hawadii u isticmaalaya iyo qayb dhidid ahaan u baxday iyo qayb kaadi iyo noqotay iyo digadii qayb dhiigii oo caana noqotay saasaa ilaahay warshadiisu ay u kala saarto aan wax kale u kala saarayaa jirin u fiirso lidaalik baa ducadii ay ahayd markuu nebigu cabbe calayhi salaatu wasalaam caanaha allaahuma zidnaa walaa tanqusna ilaahay u noo kordhiyo ha nagu yaraynin laakiin waxyaabaha kale ilaahay ow nagu arsaaq wax ka khayr badan bay waa shayga keliya sharaab iyo cunitaan labadaba noqda cunno iyo cabid nicmo alleh wa min samaraati nakhiili baa ilaahay uhi nakhiisha midhaheeda geetimireedka midhihiisa iyo walacnaabi cinabka midhihiisa tattakhiduuna minhu waxaa ka samaysanaysaan sakaran waxaa ku wareertaan iyo wa risqan xasana arsaaqad wanaagsan waa intaan khamriga la xaraam yeelna dee suuraddu waa maki wey marka sharaab baa samaysataan oo geetimireedka iyo cinabka iyo kala soo baxdaanoo midna khamri ahaan baa u cabtaan midna arsaaqad wanaagsan oo cinabkii iyo timirtii iyo saasaa u intifaacsataan marka haddaba la yidhaahdo saa aada usii eegto asxaabta qaarkood baa markiiba kala bax yani iyada ahayna laga intifaacsanayo geetimireedkiiyo nakhiishana iyo cinabkana uu arsaaqad wanaagsan ku tilmaamay waxa caddaatay inaanay arsaaqad wanaagsan ahayn dabeedna saddexdii aayadoode ku jiray wakti uma hayne suuradaha madaniga ayee suuratulmaa-ida aayaadka ku jira ay ugu dambeeyeen baa soo deg halkaasa lagu xaraamtinimay ina fii dalika laaayatan liqawmin yacqiluun dad caqli le aayad ba halkaa ugu sugan baa irhaw wa awxaa rabbuk marna waxaa lagu tilmaamayaa nicmooyinkan ilaahay waa ma'kuulaat iyo mashruubaat mankuuxaat maskuunaat intaba way leeyihin wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax la guursado iyo meel la galo nicmooyinkani markaad u fiirsatay intaasay isugu jiraan intuu bani aadam jihaadka ugu jiro u waashayna waa intanuun intaana ilaahay baa bixiya hadda firin ilaahay u mahadna wa awxaa rabbuk ilaahaagu waxa uu waxyooday ila nax sharaabkii baynu ku jirnaa ila naxli shinida waa ereyga suuradda loogu magac daray an ittakhidii buu u waxyooday waa waxyulilhaam saasaa ilaahay uu ku jeheeyey an ittakhidii min aljibaali waxa aad ka samaysataabaa loo waxyooday buuraha xaggooda buyuutan guryo wa min ashajari dhirta xaggeedana ka samaysa guryo iyo wa mimaa yacrishuuna waxa ay dhisayaan ama sameeyaan oo ah gaagurta baasha la ydha atanilka beeraha laga sameeya mashruuciyada shinida qabalada waaweyn ee loo dhiga wey mar waxay gelaysaa dhagax marna waxay gelaysaa dhirta marna waxay gelaysaa taa dadkuba u salax intabana wixii looga baahnaa way soo saaraysa iyada oo buyuuta iyo guryaha ay samaynaysa handasada iyo habka ay farsamada ay usaraysa u samaysay ilaa hadda ta ugu sarraysa ay qirayaan inay injineeradu ay u qirayaan habka ay u dheeli tirtay dhismaheedaasi inuu yahay ka ugu cajiibsan ilaa hadda malabka habkay u samayn lahayd baa ilaahay uu markaas ku ilhaamiya waxau ihi uma kulii min kulli thamaraat midho oo dhan wax ka soo cun faslukii waxaad martaa subula rabbiki ilaahaaga jidadka uu ku furay dululan iyagoo jabsan oo heelan macnaha waddadii waa mid kuu furan yakhruju min butuunihaa caloosheedii waxaa ka soo baxaya sharaabun shay la cabo mukhtalifun uu isweydaarsanyu kala duwan yahay alwaanuhu midabadiisu fiihi shifaaun linnaas dadkiina caafimaad baa ugu sugan baa ilahay wuli inna fii daalika la aayatan aayad baa ugu sugan kaa ilahay idin soo tilmaamay liqowmin yatafakkaruun dad fikiraya kuwa fikiraya marka baashan nakhiisha la idhaahdo naxliga la idhaahdo dee marka ay ka waramayaan adibada ama dhakhaatiirta u dhabogalay waxay tilmaamaan inay saddex qaybood midi waa boqoradda iyo lab iyo dhadig qaar lab iyo qaar dhadig iyo boqoradda cajaa'ibta ilaahay waxaa ka mida ee shinida ku sugan waxa shaqeeya uun dhadiga baa la leeyahy waa sida aayadda laftigeeda ka muuqanaysa uma kulii an ittakhidii faslukii waxa weeyaan waa damaa'ir wada tusinaysa dhadig oo aan labahayn marka waa kuwaa booyadaha loo yaqaano iyagunbaa tacab gala oo soo dhaamiya oo ordaya oo malabka keenaya cajaa'ibteeda waxaa ka mid a dhadhankeeda urteeda baan leeyahay iyo araggeeduba waa mid aada u xeel dheer wax ilaahay bay wadataa si kooxaabay u nooshay sida aragteen wax waliba boqorkeeda iska leedahay way sagdegayaanoo jaarun bay noqonayaan waa jumhuuriyado iska magacaabanoo iska goongooniya oo aan isku darmaynin way kala duwan tahay oo boqoradda cimrigeedu wuu ka duwan yahay kuwan kale iyagu ay dhashay labkiiyo dhadigaba iyadaa dhalaysa iyagu isma dhalayn iyadaa wada dhalaysa marka cimrigeedu waa shan ilaa toddoba sano baa laydha halka kuwa kale cimrigoodu uu ka yaryahay ee dhowr usbuuc uu yahay iyaga malabkeeda ilaahay baa ka warramay tabaaraka wa tacaala inuu caafimaad yahay aayaadkuu ku xusay nabiguna calayhi salaatu wasalaam tijaabadii waa kii ku keenay markuu ninkii reer miyiga aha u yimi uhi walaalkay calooshii baa furan dee malab waraabi wuu cabsiyo dabeedna wuxuu ihi muu joojinin oo kuwad buu mar saddexaadkii buu ihi wuuba kasii darayba markaa wuxuu idhi ilaahayna run buu sheegay caloosha walaalka walaalkaa calooshiisuna been bay sheegtay siduu ugu sii waday dabeedna wuu ku caafimaaday macnaheedu waxa weeye fudalaadkii iyo wixii loo baahnaa inay caloosha ka baxaan ayaan weli ka dhammaanin markaas isaguna moodayay caafimaadkiio soo dhow inay cudur keentay faytamiino aada u badan bay dhakhaatiirtu ku sheegaan dee markaan la isku dardarin ee aan nacnac sonkorkii iyo wixii dee lagu maroojinin ila wax walba qishku meel walba geli karaayo faytamiin a b c k intaba inuu leeyahy waa la sheegaa sonkorta qaybaheeda kala duwan baa ku jira bay leeyihin dhakhaatiirtu sida sonkorta laga helo aalaha iyo ta cinabka iyo ta khudradda intaba sidan ilaahayba uu ku tilmaamay mukhtalifun alwaanu ilaa toddoba boqoloo midab buu gaadhaabaa la leeyahy oo labayo toddobaatan qaybood etoobiyadanaba laga helaabaa kaymaha maaragtay uu ka baxa malab marka cumuuman nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusayay saddex buu caafimaad ku jiraa buu xadiidkii saxiixa bukhaari ku sugnaa fii sharbati mixjan fii sharbati casal aw sharbati mixjan aw kayatin binnaar aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam toobinka kab kabashada malabka iyo dabka dabka ummadayda lama jecli buuri oo deg deg buu dadka uga jaraa dabeetana qaarkood baaba biliif garay oo aaminaya inuu ka waxbogsiiyaba aanu ilaahay ahayna dabka uu yahay xikmadda ay muxadisiintu ka warramayaan iyadoo uu tilmaamay in caafimaad ku jira haddana lama jecli buuri marka cumuuman waa saa nasku uu tilmaamay waa shay la isku daweeyo si cilmiyana loo arkay cajaa'ibtiisuna badantay qur-aanka kariimka ana ilahay ummadda ugu mana sheegtay wallaahu khalaqakum ilaahay waxau idinkas uu idin uu idin abuuray uma yatawafaakum isagunbaa idin oofsanaya isagii idin nooleeyunbaa idin dili doona wa minkum waxaa idin ka mida man yuraddu mid loo celinaya ilaa ardali lcumur cumrigiisa u liitoo ah asaasaqa asaasaqa likay laa yaclama si aanu waxba u garanin qofkii bani aadamkaa bacda cilmin intii uu aqoon lahaa kadib shay-an waxba si aanu u garan hebelkii talin jiray oo nacnacmay miyaad arag nin baa waxaa laga sheegay inuu yidhi war ilan ilaahay marka aan cimri dherer baryayey asaasa qanuun baan weydiisanayay buu yidhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu ka magan galay waxaanu odhanayay allaahuma inii acuudu bika min alharam wa arzal alcumr toddoba shay oo isku xiga oo ilaahay uu ka magan galay ayuu ku jiray gabowga iyo iyo asaasaqa saa ilaahay buu ku tilmaamay likay laa yaclama bacda cilmin shay-an qofkii aqoonta lahaa caqligiisi iyo cilmigiisiiba wuu lumayba halkaasuu ku tegay ina allaha caliimun qadiir ilahay wax walba ogsono shay walba kara wallaahu fadala ilaahay waa dheeraad siiye bacdakum barhkiin calaa bacdin barhka kaleu ka dheeraad siiye fi risqi xagga haynta iyo arsaaqada dadku isku wada hayn maaha waa kala fiican yahay xagga haynta qof waa taajir qofna waa dhexdhexaad qofna waa faqiir marka taa macnaheedu waxa weeyaan isaga ayaa idin idinkana dheeraad siiyo oo idiin dhiibay waxaana intifaacsanaysaan ee awoodaad leedihiin kumaydaan kasban alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waaalihi wasaxbi wasalam wabacd aayadda koob iyo toddobaad suurat naxl raqamka aayadduna mar walba ama nambarkeedu waa kaka dambeeya ee kaka horeeya maata ilaahay waxa uu soo xusaya aayadaha hore aynu kusoo arkaynay nicmooyinkiisa faraha badan ee uu inagu galabay barwaaqooyinka barwaaqadu inagu maansheeyey ee dhan walba leh waxa ilaahay uu halkan ku xusayaa bal dhan kale inay bani aadamku eegaan wallaahu fadala ilaahay waa dheeraad siiyey bacdakum calaa bacdi barkiin kuwa kaleu ka dheeraad siiyey oo isma hayn la egidin fi risqi xagga arsaaqada iyo haynta iyo adduunka idin kala dheeraadsiiye marka tafdiilkani iyo dheeraadsiintani waa mid alle xaggiisa ka timi laakiin odhan mayno siduu qaaruun ninkii yidhi ninkii qaaruun la odhan jiray siduu yidhi odhan mayno innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii laakiin waa cadiyo ilaahay ka timi xaggiisa waanfiquu mimaa jacalakum mustakhlafiina fiih mustakhlaf baynu ku nahay mustakhlaf kusimayaal ee loo dhiibay xoolaha fama aladiina kuwii may ahaanin fudiluu la dheeraad siiye biraaddi risqihim arsaaqadooda iyo adduunkooda kuwo dib ugu celinaya may ahaanin calaa maa malakat aymaanuhum gacmahoodu addoommaha ay milkiyeen dib uguma celiyaan oo dabeetana hadday ku celiyaan fahum iyagu fiihi sawaa ay ku sinmaan kuma sinmaan oo taasi ma dhacdo macnuhu waxa weeye qofka maalqabeenka ahi xoolaha ilaahay uu siiyey ma yidhaahdo addoonkiisa uu iska leeyahay hebelow kacoo la yeelo xoolaha fahum fiihi sawaa aan wada yeelanoo aan isku si u yeelane adigu oo addoonkaygiiya intan adduun aan leeyahayna laga bilaabo imika waad ila leedahay qofna mayna taajiray taasi ka suuroodaa ma jiro haddii imika aan addoon jirinna kumaa odhanaya taajirka shaqaalihiisa iyo waashmaanadiisa odhanaya war bal idinku xoolahan aan leeyahay daaro iyo danaaniir ila yeesha ma la hayaa calanka kamay suuroobin hadduu wax ka garan waayo ishaaraad uu bixiyo inuu ku yar haysta iyo waxaa horay buu ka ruqsaynaya wuxuu la yeeshay iska daayo alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala afa binicmati illaah ma ilaahay barwaaqaduu siiyey addoomaha ayay yajxaduuna diidayaan oo ay dafirayaan iyay dafirin ee ha ku mahadnaqeen nan kale eeg haddana wallaahu jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay bani aadamka haddaad tihiin min anfusikum nafihiinna wuxuu idinka abuuray aswaajan ooriyo ooriyo ayaa ilaahay idin abuuray ooridaasaan meel kale ka imanaynin idinkuunaa dhalaysaan oo qaarkiinba qaarka kale uu ka guursanayo marka haddii inantii la diido dadkii xaggee ka camirmayaan maxaase markaa oori noqonaya ismay weydiin bani aadamku wa jacala lakum ilaahay waxau idin yeelay min aswaajikum ooriyihiina baniina wiilal waxafadatan iyo dar loo awow yahay inama loo awow yahay taasina waa nicmo kale warazaqakum min aayibaat waxa uu idinku raashimay oo warsaaqad ahaan idiin siiyey waxyaabaha wanaagsane naftu ay ku raaxaysanayso dayibaad ee xalaasha ah saa ilaahay uu idhi arsaaqad ka dhigta afa binicmati illaah ma ilaahay afa bilbaatili dheh ma baatilka ayay yu'minuuna rumaynayaan baatil oo waxaan intaasoo barwaaqo ah oo laynoogu soo manno sheegtay midna inoo haynin wey dad iyo shaydaan iyo noocuu doonaya ha ahaado ma baatilkay rumaynayaan waxaan asaasba lahayn wa binicmati illaah ilaahay barwaaqadiisana hum yakfuruun way ka gaaloobayaan miya waa su-aale aad u adag ilaahay baatilna ma rumaynayno barwaaqadeedana kama gaaloobayne waa kugu mahadnaqaynaa walaa nukadibu shay-an min nicami rabbina walaka alxamdu yaa rabb marka halkaa waxaad aragtay waxa ilaahay inoogu mana sheegtay maalkii ama adduunkii iyo oorihii iyo ubadkii intaba isku si dadku uma dareemaan qofka intaaba haysta ee dad leh ee duunyo leh ee ooriye leh iyo qofka intaba ka fara maran isku si looma arko dhaqankeena kolkaad u noqoto maxaa la tiriyaa mar dadku waxay tiriyaan qabno iyo qolo la yidhahdaan odayaashii magta qaadisi markaa waa ciddii waxaysaa qablada la yidhaahdaa magtan la weydiiyaa kaan waxbahayn waa la iska dhaafa mar kale calaa raas baa lagu tiriyaao xoolo kasta ha lahaadee ninka reer hebel aan isagu raas lahayn ama aqalu dhisnayn qaadhaanka iyo goynta iyo loogidda iyo waxyaabaha la isa siiyo lama weydiiyo leannahu waa degal fadhi isagu iyo bannaan bu iska taagan yahay ardaa buurda kan kalena reer buu leeyahayoo haddii xayni ka hor dareerayso ama uu kala hayo waa qoys tirsan weeye nicmooyinka la dareemayay ka mid tahay waxaan tirsiga keenaya wayacbuduuna buu ilahay waxay caabudayaan min duuni illaahi inta alla ka sokeeya iyadoo macnaa ilaahay keyrkii uu yahay maa shayda ay caabudeen laa yamliku lahum aanu haynin risqan arsaaqad min asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka xaggooda shay-an waxba aan uga hayn walaa yastatiicuuna aan karayninna maxay wax kastoo la karo ilaah wax kastuu addoon u fuliye aan u fulinaynin kaasay caabudeen arsaaqada in badan iyo adduunka ayaa in badan aayaadku ay kusoo celcelinayaan taasina runtii waxa ay tahay waa asaaska nolosha nololaan dee arsaaqad iyo muqawaamaatulxayaa wixii dadku uu ku noolaan lahaaba aanay jirinba nolol lama yidhaahdo marka ilaaha la caabuday afka waxay gelinayeen iyo waxay ku noolaan lahaayeen iyo dadku waxay intifaacsan lahaayeen midna uma hayaan waxay caabudayaanen alla hayn alla ahayn walaa yastatiicuuna mana karayaan er iyo dhultoona waxba kama hayaan saasaa ilaahay addoomihiisa u qancinayaa oo waxa uu wax ugu tilmaamayaa si weyn oo cid waliba ay arkayso qofka jaahilka iyo ka mutacalimka iyo ka da-da weyn iyo ka mid waliba wax uu arkayo oo muuqda oo la taaban kara ilaahay addoomihiisa wax ugu tilmaamaya falaa tadribuu lilaahi lamhaal falaa falaa tadribuu معنى فاد وفصحية لأنها أفسحت عن جمل مقدرة إذا عرفتم وتبين لكم ذلك كله arrinkaasoo dhammi kol hadduu idiin soo caddaado intaasoo dhan la idiin soo dhigdhigay laa tadribuu lilaahi alamhaal ilaahay tusaalayaal ha u yeelina alamhaal waxyaabo baal guranayo oo isaga la mid ahoo ilaahayaa lagu sheegay dee ha u magacaabina waa ceeb weeye isqaban maysa taas ina allaha yaclam ilaahay waa uu og yahay kuwaas inaanay ilaah ahayn wa antum laa taclamuun idinku see ma ogidina waa idinka waxaan sheegay wallaahu yaclam ilaahay wuu og yahay maxay mafcuulkii waa go-an yihin wax walba isaga cilmiga laga qaadanaya waantum laa taclamuun juhaal baa tihin idinku waxamalaha alinsaanu inahu kaana aluuman jahuula asalkiisu waxa weye inahu kaana aluuman jahuula cirbuhu isgoynayaa insaanku jahligiisa awgeed ilaahayna waxa uu leeyahy ina allaha yaclamu waantum laa taclamuun ilaahay baa og ee idinku waxba ma ogidin marka ilahay laga tala qaato ilaahay ka amar qaato wey aayaadkuna intan ay xusayaan imtinaanka iyo gallada badan iyo nicmooyinka waxaa haddana asul masalaha lafdhabarta u ahe ay daliilka u noqonayaan uu yahay tawxiidka ayaa ilaahay wasik fii quluubi alcibaad addoomaha quluubtooda ilaahay uu ku disaya oo uu ku adkaynaya tawxiidka in badan ay suuraddu ka waramayso markaasa waxaad arkaysaa nicmooyinkii iyo aayaadkiibaa ilaahay uu xusaya haddana kuwa aan intaa midna ahayn buu xusaya ضرب الله مثلا إلهي تسالة وحكدك عبدا مملوكا أدون لليه لا يقدر على شيء وحلا أنكري وقوع يوما مد رزقناه منا حق يقع أن كسيني رزقا حسنا أرساقد وناكسا أدون حلالة أن سيني فهو إسقني أدون كالسيي ينفق منه وحبوك بحنا سرا وجهرا si hoose iyo si muuqataba wuu u bixinayaa wixii ilaahay u dhiibay oo waa qof garta xikmadda loogu dhiibo gacan furan hal yastawuun miyay siman yihiin baa ilaahay uhi laa yastawuuna wey ma sinna alxamdu lilaahi mahad ilaahay baale sidaa wax idinku caddeeyey ee tusaalahan muuqda idin siiyey bal soo dhaafo akharuhum intooda badani laa yaclamuuna maba garanayaanoo waa kuwa aan baraarugsanayno masalka laftiisu waxba uma kordhinayaba وضرب الله مثلا تصالك لا إله وحكد رجلين لبن أحدهما مدكود أبكم قرموي أما النقوي أو أفلآن بكرش لا يقدر على شيء وحالله حكري أنا مجيو لا يقدر على شيء إنه إنسان وحسو كردية هيده وحبسو كردين ماي انتو أفلآن توحى وكتر الأغلقاق لآن وحن كلانا وكسي درسودا وهو إساقو كل عليس بكيهي على مولاه كي اسكلها كذيك طولة الفضياء وعليس أينما يوجهه دنك استؤه وجهديه كان أدون كان اسكله لا يأتي بخير وحبك مكيني إنه هلكا يورور موياني وحلو وحقو جهاء وحكسو كردين يلما يقام هل يستوي ميسميهن هو كان لصوت المامات المامها عليه يومن قف يأمر بالعدل dadka wanaagga iyo cadaaladda iyo garsoorka faraya wa huwa calaa siraatin mustaqiim jid toosan dushiina ku suganoo diin xaqa dadka ku hagaajinaya ku hagagaya intuu hagaagay isagu kadib labadaasi laa yastawuuna cinda allah wa cinda alcuqalaa ma sinna labadaas waa kala fogyihin labadan ayadood markaa laba tusaaley bixiyeen labadaa tusaale laba qof baa ilaahay uu ku kala yeelay marka labadaasi saanay u sinayn ilaahay iyo waxa kale la wadaajiyeyna ma sinna ilaahayna addoomihiisa lama sinna kuwa wax lala wadaajiyey lama sinna haddaad diideen dadow labadaa qof inaad sintaan oo tidhaahdeen marka u horreeyaba jawaabtiinu tahay labadani ma sinna ilaahay iyo kuwan kale maxaa isu akeenteen waa ceeb weyn marka ka hore labadan qof waxa ay dheeraad ku leeyihin mid cuud xalaala buu haystaa midina waxa uu leeyahay cadli iyo cilmi mid ilaahay wuxuu ku fadilay waa ka hore adduunyo wanaagsan midkan kalena diin wanaagsan waa laba labada shay uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qof haddii la kamanayo ama la majeeranayo in lagu majeeran karo qofka ilaahay uu cuud wanaagsan siiyey iyo qofka cilmi fiican la siiyey laa xasada ilaa fi itnayni rajulin aataahu allahu maalan fasallatahu calaa halakati ورجل آتاه الله علما أو حكمة فهو يقضي بها بين الناس على معنى الحديث رواية كالدوان بكسار حديث صحيحة nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddii cid un la majeeran lahaa laba qof baa la majeeran karaa la odhan karaa ilaahu yaa sidooda kaa dhigo midi waa qof cuud wanaagsan la siiyey waa cabdun saalix waa maalun saalix licabdin saalix markaa dabeedna wuxuu gartay xikmadda loogu dhiibayoo wadooyinka khayr kaleba wax kaga bixinayaa baanka ilaahay buu sii buuxsanayaa kownkiisu ma cad midka labaadna cilmi iyo xikmad baa la siiyeyoo wuxuu gartay inuu ku imtixaanayo isna wuu ku camal falay dadkana waa ugu gurmado wuu ugu cadli sameeyey sidaa ilaahayba halkan uu ku yidhi ya'muru bilcadli wa huwa calaa siraatin mustaqiim kaa horena waman rasaqnaahu risqan xasanan arsaaqaduun ma ahayn laakiin risqan xasanan waa arsaaqad tayo lahoo hagaagsan bahay oo meel wanaagsan uu ka keenay meel wanaagsan uu ku bixinayo macno wanaagsan uu ku hayo labadii la majeeran jiray oo iyagu kuwa haya kuwa aan labadaa midnaba hayn diin iyo dunyo toona aan haynin labadaasi miyay simayin ma sina sidaasaa ilaahay u yihi tabaaraka wa tacala hal yastawuun alxamdu lilah maa yastawuun ma sina kolkaa mahad ilaahay baa la tusaalaha idin siiyey marka rajulayni waa laba nin oo midi waa kaa hore ka dambena waxa weeye waman ya'muru bilcadl ka hore waxa weeye abkam laa yaqdiru calaa shayin wa huwa kallun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihu laa ya'ti bikhayr afartaa balaayaa isugu darmay abkamka waxaa la yidhaahdaa qofka kusoo dhashay hadalaanta dhegoolaha soke maaha marun waxbay u bineexi karaan kaasi waa mid sidan kusoo dhashay oo nag ah kolkaasaa waxtar la-aantay ka turjumaysa iyo cajsigiisa laa yaqdiru calaa shayin waxaa la yidhaahdaa qofku had iyo jeer marka uu maati yahay agoon sabiya oon waxba kororsanaynin fa huwa calaa fa huwa kallun calaa mawlaahu waktiga ereygan oo kale loo isticmaalaa oo qofka aanu markaanu waxba soo kordhinaynin saa ilahay buu uri aynamaa yuwajihu laa yati bikhayr bulshada dhexdeeda bal waxaad eegtaa qofkaasi dareenka uu ku leeyahay cidina inay hayso ma jecla qof ilaahay uu dee u sahlay oo isagu ugu tabarucaya mooyaan كاية كلمة سنة وما يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم تسا إلهي وقوع معنا marka labadaas kul haday sinmi waayeen ilaahay iyo kuwa kale wax la wadaajiyayna ma sinna ha simina walilaahi rabbi waxa u sugnaaday keligii qaybu samaawaati waalard shayga ku maqan samooyinka iyo dhulka ilaahay baa iskala ogsoon wamaa amru saacati qiyaamada arrinkeedu ma ahaanin ilaa ka lamxi lbasar isha biriqdeeda ayuu ahaaday aw huwa aqrab waa ka dhowi badan yihi macnaa ilaahay siduu ula dhib yiri qiyaamada afuufideeda iyo kicinteeda iyo soo saaridda dadkuba saasay ula dhib yari ina allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay wuu karaa waxba kuma adkaadaan siduu adduunka waxa aragteen uga hirgeliyey aakhiro iyo imaatinkeedana isagay u dhib yarto saa u hirgelinaya wallaahu akhrajakum aayaadkii weeye iyo imtinaanki waxaa ilaahay u idinka soo saaray oo ka soo murbaxdeen min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda calooshaa aragteen iyo meesha aad dareemaysaan halkaasaa ka soo baxdeen baanisaha ilaahay iyo siduu rabbi dhaabadda inoogu dhigayo laa taclamuuna shay-an wax alla waxaa garanayseena ma jirin wuxuu garanaya ilmaha yari markuu soo dhashuu mujadaya halafuu garanaya mad wajacala lakum wuxuu idiin yeelay alsamca waalabsaara waalaf'ida maqalka iyo aragga iyo quruubta ama caqliga iyo garaan lacalakum tashkuruun likay tashkuruun waxaa la idinku sheegay inaad mahad naqdaan oo ilaahay u mahad naqdaan tabaaraka wa tacaala bal iminka adigaagan weyn ee waayeelka ahi dib uunu eeg maalintii hooya ku umushay ama ilmo yar oo mujo ahoo hooyadii uu mushay un bal eeg dadku xataa araggiisa iyo hayntiisa intoo dhanba way iska dhowraanoo waxaa la yidhaha hooyadii un ha loo daayo hadda adiguna kaasunbaa islaantunbaa hayn karta baa la yidhaha kan hadduu siibto madaxaa bururi ama dee lama hayn karo fudalaadkiisa iyo saxaradiisa iyo kaadidiisa iyo taasaa laga khashaafay kaasunbaad adna ah halkaasaa ilaahay wax inaga tusaaleeyey waa caalam caalam alarxaam riximkii hooyada iyo waktigaynu soo baxnay muuqaalkeenu lahayn marka xawaastan iyo caqligan la yaabka badana isku qoofalan iyo garaadkan maanta insaanka adduunyada sidan ugu camiro ugu horumariyo cilmigan ugu keenay ilaahay baa isugu hagaajiyo waxa uu ku leeyahy lacalakum tashkuruun marka laynaga sugayaa kaas aayaadkii ilaahay aynu ku dhex jirnaa fi lkown aw alam yarow buu ilahay yidhi miyaanay eegin aanay jalleecin ila tayri shimbira oo waa eray oo u yaala hab mufrad ahaan ama keli ah laakiin macno ballaaran tusinaya alam yarow miyaanay eegin ila tayri shimbiraha musakharaatin iyadoo la sahlay fii jawi samaa samadaa kore samadaa kore hawadeedays ayaa la sahlay maa yumsikuhunna ila allah ilaahay mooye cid kale ma hayso inay soo daataan shimbirahaas ilaahay mooye cid kale kama hayso ilaahay baa ka haya bal taasuunu fiirso shimbirka makhluuqa ah waxaa la mida shimbirka inagan oo ina khalqay aynu sii abuurnay sii haga sii farsamaynay shimbiraha aynu sii farsamaynay ee diyaaradaha yaanay noolaba ahaanine aynu mashiinada ku istaagnay iyaguna cibrada kuwan laga faaidaysanayana waa laga faa'idaysanayaa liannahuna waxay musakharaatin fii jawi samaa iyaguna wey ciladii way ku jirtaa ilaahay halkaa kuu sahlay farsamadeedii ku siiyey kuguna nabadgeliyey haa ka hab odhanaya insaanku waqtiga uu kasoo dego inna fii dalika la aayaatin liqawmin yu'minuun dad iimaanlabay tani aayadta kii kalena wax dabiici uu arkaya xayawaan duulaya iyo wax iska caadiya oo kownka jooga aayaadkii iyo imtinaanki hataa aayadna dhan bay ka tahay wax ku tusaalaynaysa iyo ilaahay awooddiisa dhinacna waa imtinaano waa arrin ilaahay uu inoo sahliya nicam wallaahu jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay dadow min buyuutikum guryihiinna xaggiin xagga guryaha waxa uu idinka yeelay sakanan shay lagu xasilo ayuu gurigii idinka sameeyey sakan baa gurigii uu ka dhigay waa meel lagu nasto sakan baa loo yaqaanaaba fulaan kadaa lahu sakan intaasoo guri ayuu leeyahay waa meel uu qofku ku nasanayo markuu maalintii oo dhan soo kacbo ee uu soo daalo halka uu ku nasanaya waa guriga sidaa daraaddeed baa islaamku uu ugu qiimeeyey guriga qofka si aan nidaam kale toona ugu qiimaynin oo layidhi kol hadduu sakankiisa galo liyastarix qofku ha iska raaxaysto ha iska mar dhigto haddii cidi ka soo ag dhowaanaysana halala yimaado wax la yidhaahda isti'daan oo heegan geliya iyo fasax iyo ruqsad waa inu helo wain qiila lakum urjicuu farjicuu haddii lagu idhaado iska noqo diyaar laguma ahe iska noqo sakankiisaasuu iskaga jiraya qof wa jacala lakum waxaa ilaahay idinka yeelay sidaa darteed baa sakankaa wixii luminaya islaamku uu aada u deerifeeyay ama islaantaada ha ahaada ama qaar kula gala ha ahaada ama jaar ha ahaado sakannimadan iyo raaxadan wixii ka luminaya waa runtii la diiday waana la deerifeeyey markaasaa in badan islaamku uu aada uga dayriya jaarka xun wa jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay lakum baa mar walba la socotee ufiirsa yaa lala hadlaya ma carabtii hore mise kuwa dambe mise jinka cidda lala hadlaya waa inaga ee qur-aanku ula khitaabaya wa jacala lakum inagiyo cid walba wa jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay min juluudi lancaami nicmoolayda hargahooda buyuutan guryo tastakifuunaha aa fudaydsanaysaan oo idin fudud yowma dacnikum maalinka guuraysaan wa yowma iqoomatikum iyo maalinka aad negidihiin labadaba guryahaasuu ilahay idin yeelay juluud alcaam hataa nebigu waxa uu sharciyeeyey calayhi salaatu wassalaam haragga neefka baktiyey xataa haraggiisii in lagala baxo oo la deebiyo ama la magdiyo ama la xooriyo af soomaaliga midka doonta dhao fudalaadka iyo dhabartaay waxaa laga rifo daba la maylayaa uno waxaa laga dhiganayaa un buyuutaa iyo guryaha ilaha uu sheegay inagu kole waa sidaa inagu yar badane carabta berigaa hore iyagoo waktiguba dee horreeye way naga farsamo fiicnaaye ile xadaaradaa dadku waa ku kala horreeyaay kaa waxaa iska jirayay intoo haragga lawada sidii masalaheenii oo kale laga wada dhigo ayaa dabeedna loola baxaya heensato leh iyo bahalkii lagu tolayay kolkaasaa la ysku wada tolaya hargaha waa la ballaarinaya sida rooggaas oo kale teendaa laga dhigaya si dhib yar la ysaga laalaado waxaasoo imika surada iyo haraaraha aynu rarayno dee kaasaa ka dhib yaran tendhada hargaha ka samaysa marka buyuutan guryaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa marka uu dagaalada tegayo wunoo loo laablaabi jiray awrkunbaa loo saari jiray marka colku degana taliskunbaa laga dhisi jiray baashaasunbaa laga samaynaya marka buyuutan tastakifuunaha yowma dacnikum wa yowma iqaamatikum waa maalinka dacnigu waa maalinka la guurayo iqaamaduna waa marka la negiye mar walba wuu idiin fudud yahay